bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa maanta bixiyey liisankii ugu horreeyey ee la siiyo shirkad bixisa adeegga lacagaha la ysugu diro telefoonnada ee soomaaliya looga yaqaano e v c balas liisankan ayaa la siiyey shirkadda hormuud oo ah tan ugu weyn ee bixisa adeegga telefoonnada tallaabadan ayaa rasmi ahaan u sharciyeynaysa adeegga shirkadda hormuud ee loo yaqaano e v c balas haaruun macruuf ayaa arrintan ka wareysay guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waad mahadsan tahay haarun runtii waxa ay ahayd munaasabad taariikhiya maanta waxaanu bangiga dhexe bixiyey ruqsadii ama laysankii ugu horreeyey ee adeega soomaalidu u taqaan mobile moneyda weli magac ere bixinoo kale uma hayno laakiin ilaa hadda magacaasaan u isticmaalaa sidaad og tahay dee shirkaduhu waxay samaysmeen bixiye adeegan iyadoo bangiga dhexe xilligii burburka oo adeegan iyo kuwa kale guud ahaan isgaarsiintuba way ka horreeyeen dib u dhiska bangiga dhexe sidaa darteed wax regulationa ma lahayn wax ruqsada ama laysanana uma haysan adeegyada mana jirin sharciyad iyo xeerar lagu maamulo oo bankiga dhexe adeegsan karayay marka muddo iminka ku dhow dhowr labaatan bilood waxaa bankiga dhexe ka shaqaynayay sidii adeegan loogu samayn lahaa sharciyad xeerar iyo xeer nidaamiyayaal lagu maamulo markaa kadibna ruqsad u helaan shirkadaha hadda ka shaqaysta iyo kuwa mustaqbalka raba inay ka shaqeeyaanba marka waa waa taariikhi waxay ahayd fursad aad u taariikhiya shirkadii horreysay ee ku guulaysatay inay fursadda ka faa'iidaysato oo qaadato adeegan waxay noqotay shirkadda hormuud telecom oo aan maanta guddoonsiinay ruqsadii ama lysankii kana mida shirkadaha sida aadka nogala shaqeeyey xilligii aanu ku jiray wada tashiga xeer nidaamiyayaasha ee aanu kala tashanayna guud ahaan shirkadada waaya marka waxaad bal sharaxdaa ruqsadan aada siiseen iyo sharci ahaan waxay ka dhigan tahay waxa waajib ku ah shirkadda iyo waxaa dowladda iyo bankiga waajibka ku ah
ha marka hore intaanan u gelin shuruudahooda ama waajibaadka shirkadaha iyo kuwa bangigaba habmaaliyadeedka dalka wax kasta oo lacag ku shaqo leh waxaa xilka waajibaadkiisa iska leh inuu u sameeyo nidaamin oo korjoogteeyo bangiga dhexe sidaad ogtay dalku intuu burburka kasoo kabtay bankiga dhexe wuxuu bilaabay inuu siiyo ruqsado ama laysano bangiyo gaar loo leeyahay bangiyada ganacsiga oo nasiib wanaag maanta gaadhaya ilaa saddex iyo toban marka laga soo bilaabo labadii kun iyo shan iyo toban maanta saddex iyo toban bangiyo ay marayaan oo ilaa koob iyo toban ka mid yahay operational yihiin ama ama shaqeeyaan xawaaladaha sidoo kale iyagana waa sektarada hore u jiray bangigaba hortii oo iyagoo qaab informala ama ama aan sharciyad lahayn ku shaqayn jiray iyagana loo sameeyey xeerarka ee la nidaamiyey ee la siiyey ruqsadaha ayay ka mid yihiin oo bankiga dhexe kor joogteeyo toban xawaaladood baa leh laysan maanta ama sanadkan waxaa jiray markaa adeega maaliyadda oo muhiim u ah shacabka soomaaliyeed iyo macaamiisha isticmaala waa adeega mobile moneyda oo aan wax sharciyada iyo iyo nidaamin ahayn kana baxsanaa korjoogtaynta bankiga dhexe xeerar la-aantood adeega daraasado badan bankigu hadda kama hayo wixii hadda ka dambeeya marka uu laysanmadii maadaama uu bilaabay xeerarkoodiina ayuunbu dheetadooda si joogtaa u heli doonaa laakiin warbixintii ugu dambeysay ee bankiga adduunku ka sameeyey waxay sheegaysay in boqol iyo shan iyo konton transaction bishiiba boqol iyo shan iyo konton milyan oo transaction ay bishii maraan oo isugu jira lacagaha mobileka ee ama wax lagu gadanayo ama la isu dirayo ama lagu kaydsanayo mobileka waad qiyaasi kartaa marka haruun oo haddii aan adeeg maaliyadeed oo lacagta xadda caddigaa lihi marto jirin hay-ad dawliya oo oo nidaamisa ama ilaalisa xeerarkeeda in halista ka iman karto haddii wax ku dhacaan waa garta ujeedada markaa laga leeyahay ee ugu muhiimsan regulationka ama in la nidaamiyo shirkadahan waxay tahay kow in macaamiisha la ilaaliyo xuquuqdooda iyo hantidooda laba in maalgashadayaasha laftooda oo boqolaal milyan oo dollar geliyay shirkadaha loo la ilaaliyo hantidooda iyo xuquuqdooda iyo in la ilaaliyo guud ahaan xasiloonida maaliyadeedka dalka waayo haddii shirkadaho waaweyn ee ka shaqeeya arrimaha caynkaas ay wax ku dhacaan waxay dheelii karaa ama dhaawacmi kara dhaqaalaha dalka oo dhan sidaa darteed laga maarmaan buu u ahaa xeer nidaamyahani in ay bangiga dhexe waajibkoodii ka gutaan ilaalinta maaliyadeedka dalka iyo xasiloonidiisa shuruuduhu way badan yihiin su-aashaada qaybteedii labaad usoo noqdo shuruuduhu way badan yihiin waana public waa wax bulshada oo dhan usoo bandhignay iyo shirkadahaba shirkadaha iyagoaba u diray gooni gooni laakiin websiteka central bank ay ku jirta oo cid kastaa ka arki karta cid kasta oo shuruudaha soo buuxisa oo leh shirkad telecoma oo waddanka ruqsad ka haysata ayaa adeega mobile money u qaadan karta licen marka halkaa waxaan rabaa inaan dadka u caddeeyo bankiga dhexe wuxuu ruqsadda siiyaa waa adeega mobile moneyda oo keliya shirkadaha telecomka ama isgaadhsiinta waxaa liisanka isgaadhsiinta siiya hay-adda isgaadhsiinta qaranka ee magaceeda loo soo gaabiyo n c a ilaa aad licenkaa ay qaataan hay-adda isgaadhsiinta qarankana bankiga dhexe haddii ay rabaan inay mobile money ku daraan licen kama doonan karaan shuruudaha ayay ka mid tahay kuwa ugu horeeyay ka mid tahayba inay leeyihiin marka hore ruqsad ay ka haystaan hay-adda isgaadhsiinta qaranka imise qofaa isticmaasha adeegan lacagaha laisku diro telefoonada mobile moneyga wadanka guud ahaan
haruna sidaan kuu sheegay xogta dhabtaa dheetadu waxaan heli doonaa marka aan bilowno korjoogtaynta iyo iyo warbixinaha joogtada ah ayaan ka heli doono shirkadaha licenka qaata waxaa waajib ku noqonaya inay bixiyaan warbixino saddexdii biloodba mar bankiga dhexe usoo diraan waxaa kaloo bankiga dhexe ay u fududayn doonaan waajib ku noqonaya inay booqan karaan xafiisyadooda oo ku samayn karaan korjoogtayn iyo waxaan af ingiriisiga lagu yidhaaho onsite inspection marka korjoogtaynta iyo iyo warbixinada joogtada ah waxaa lagu heli doonaa xogta dhabta ah ee tirada dadka isticmaala lacagta marta iyo waxyaabaha macluumaad kale oo fara badan oo faa'iido u ah bulshada iyo bankiga dhexaba inta ka horeysa hadda xoog badan kama hayno laakiin sidaan kuu sheegay dadka soomaaliyeed waa ummad aada u isticmaasha telefoonka mobileka ee gacanta lagu qaato waxaa lagu qiyaasaa oo warbixintii world banka ka muuqatay boqolkiiba saddex iyo toddobaatan dadka cimriga qaangaadhka ah ee soomaaliyeed inay telefoon isticmaalaan magaalooyinka waaweynna boqolkiiba siddeetan in ka badan inay telefoon isticmaalaan taa macnaheedu waxa weeye dadka telefoonka gacanta isticmaala badankoodu mobile moneyna way isticmaalaan sidaa darteed waa qiyaasi kartaa dadkii oo dhan ba weeye mar haddii boqolkiiba siddeetan aynu ka hadlo waayo su-aasha ugu dambeysa bal lacagta shilin soomaaliga ah ee hadda suuqa ku jirta hadday dowladdu ka warhayso intee bay la-eg tahay waad la socotaa meelo badan oo wadanka dhibaatooyin badan baa ka taagan markii la diiday qaadashada shilin soomaaliga dadku wada dollar bay rabaan wadanku dollar buu usii guurayaa marka laga reebo dhinacan lacagaha laysu gudbiin telefoonka bal ka hadal arintaasna iyo waxa bankiga kaga aadan
wallaahi waa arintaayo de wuu jiraa wadanka dhaqaalaheenu waa wuu doolaroobay maadaama lacagteeni duugowday oo baaba'day aan muddo dheer lasoo daabicin dalka wax kala iibsigiisii dolarunbuu noqday in la aamino sidaa darteed bay horta u yar tahay ba isticmaalkeeda oo matalan shirkadaha telefoonada iyo bangiyada iyo xawaaladaha midna hadda shilin soomaaliya ma isticmaalo laakiin waxaan kugu darayaa shilin soomaaliga weli baahi weyn baa loo qabaa sababo badan oo jira dartood sababaha mid ka mid oo keliya haddaan kuusoo qabto dadka danyartaa ama aan heli karin horta marka hore qof waliba dollar ma heli karo haaruna dollar waxaa heli kara qof ama ganacsi leh oo dollar abuura oo dollar kasoo xarooda oo u dhaliya soo saara lacag dollar wax ku gada ama qof mushahar ku qaato dollar ama qof ehel iyo qaraabo dibadda koley usoo diraan oo loo soo xawilo waa inuu jiraa sabab dollarka kusoo galaa qof danyara oon meel la aadin way ku adagtay inuu dollar helo sidaa darteed baahi badan baa shirin soomaaliga dalka gudihiisa looga qabaa waa sababta dad badan oo nolol maalmeedkooda soo saarta loo siiyo mushaar ahaan ama lacag ahaan lacagta maalinlaha la siinayo shirin soomaali sidaa darteed laga maarmi kari maayo shirin soomaali sababo badan laakiin taa keliyaan kaaga soo qaadayaa sidaa darteed inkastoo dhaqaaluhu u badan yahay wax kala iibsigu dollar haddana baahidiisii way taclaa shirin soomaaliga waana shaqadiisaan gacanta ku haynaa ma rabo inaan hadda ka hor dhaco oo aan waraysigan hadda wax badan ka idhaaho kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo u warramayey haaruun macruuf